hadda maamulkii nafal goboy waa sidiisii xogaa gudashiyo hadkoo dhaata igu sheegay xildhibaano dowlada federal ka socdaan yani xogaa dhexdhexaado sameeyey ha ahaatee annaga lafteena yani waxyaalahaas qanacadeena ayadoo jirin iyo meelo daacadaadana laga saaray yaa fikri ay ahaan walayaa wadahadalo inuu sameyno yaan xogaa isku dayno haddana wadahadalada naftooda wax macno oo saas ah wada hadalada yaa sameynaya marka wala xildhibaanahooda dowlada federaalka yooga timid baa yaa xogaa wadahadalo sameeyo oo lixda gobol koonfur galbeed ka tirsada ma jira haye marka yaa la wada hadalsiinaya
macnaha waxay dhahay maadaama annaka aan lixda gobol ahayn wada gobada federaalka aynu ku jirna waxaana wadadan saddexda gobol inay wada hadashaan si loo sameeyo rule hal meela ma garan
waa garta maxaa kasoo bax marka wadahadaladaas
wadahadaladii heshiis tala mood ka kooban baa lagu wada hadlay oo marka hoolan xildhibaanada aan kala samaysanay ayadina yani markii ninka odagaa loo geeyay oo hadda aad sheegaysa wax kasoo baxay ma jira ma garan wadahadalada bal waxaad noo sheegtaa qodobada ugu muhiimsanaa oo labada dhinac ay ka wada hadlayeen macnaha waxay noo keeneen in la sameeyo meel dhaxa laisugu imaado wadaada koonfur galbeedna aan yani annaka maadaama aan yani xagga federaalka idinku jirnay oo annaka dhexda gobol ka tirsanay inaan yani ruulkaana baranay dowladda federaalka waxay u baratay in kortiisha dhaxal isugu imaado ma garan
waa gartay
marka qodobba toban ka koobnaa yaa isku afgartay ma garan
maxaa kamid ahaa marka qodobada
macnaha in baarlamaanka uu ka xagga dhexda gobol ka imaado gudoomiyaha baarlamaanka madaxweyne ku-xigeenkooda inaan qaadano gudoomiyaha baarlamaanka inaan qaadano golaha wasiirada in qayb iyo qayb la kala qaato marka ma maamulka ma dhaqankaas saas heestarkaas saas in aan sameyno aan soo gaarminayna ma gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka oo markaas ku darsanaysaan maamulka ma keligiin buu idiin dhisan yahay haa
waa gartay
marka ruulkii isagaa warqad baa la qoray oo aan sameynay annagii xildhibaanadeeni warqadii iyada wax ka hirgelay oo ilaahay abuurtay ma jiro ninkii lacagta ku dhuftay odayaashii dhaqankooda la kulmay oo mar ayn lala ahay wax oo seeftan ah oo ka soo baxay ma jiro ma garanta haye
shirkii markii lagaa keenay isagii wuxuu yidhi waan aqbalay waana ogolaya markii oo yani xildhibaanada idin keeneen ila raallibaan ka ay tobankaa holdan la qaato inuu madaxweyne ku-xigeen koowaad koonfur galbeed dhexda golan baarlamaanka gudoomiyaha ka imaado golaha wasiirada saas loo qaybsado boqolkiiba konton iyo konton ku-xigeenada sidaas oo kaleeto nidaam saas ah ninkana yani seeftarkiina marka sidaasay dheheen asagii marka sukaana keenay oo ugu horreysan waxaan ku kulannay ciidanka etoobiyaanka xaruntaada ma garata
waa garta marka dabcan lix gobol inaysan soconaynin waa la idin sheegay oo dowladii xataa waa idinku celcelisay soo ma haboona marka in muxuu ahaa madaxweynaha hadda koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan aada idinku la heshiisaan
arrinta saas maaha lix gobol way socon weyday macnaha hadda aad inaan isula fahmay idinkii anigaan rabaa anigaa hogaankii lixda gobol koonfur galbeed aan ahay ana gudoomi kaha koowaad nidaam competitionkan idiin sheegaya ma aha yani seeftanka waktigan hadda la joogo waqti xaadirkan in looga gudbo oo yani nidaamkan maadaama dhib badan ee dowlada ingiriiska iyo dowladaha maraykanka iyo kulli wacid seeftarkan lagu heshiiyey oo ethiopia markaan isuga tagnay tobanka bood lagu heshiiy u yiri waa aqbalay isagaa ka baxay inaad soo koodaan rabaa isagaa ka baxay oo ballanka fuliyeen wuxuu magacaabay ayadaa ballansanay afar wasiir oo hor hordhaca islaayo aadan wuu soo noqday haddana labaatan wasiir u magacaabay ma garata haye wasiiradaas marka maamulkiinan muxuu ku leeyahay oo qeeba
maya maamulkeeda waxba ka horeeyaan ku yidhi oo annaka nalagu jiro xiray oo caalamka oo dhan uu annaka yani jilbaha naqatay oo lala dirin wagtiin waxaana madaxweyne ku-xigeenka koowaadna qaas iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirada oo boqolkiiba konton iyo konton ala kala qaadanata nidaamka saas u kala qaata sidaasaa annaga nalagu kasbay jilbaha nalagu xiray annoo kasiirsi badan sameynay ma garan
waa garta
arrintii uu ka baxay baan ku yidhi ballan inaad soo koobaan rabaa uu ka baxay saacaddaa laga bilaabana wax alla nidaam
maxaa marka dawladda federaalka usoo jeedinaysaa hadda
dowladda federaalka waxaan usoo jeedinayaa madaxweynaha dowladda federaal xasan sheekh iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra-isul wasaaraha cusub nidaamka ka dhacay labada sano ee ka badan loo fadiyey koonfur badee lixda gobol ee aan ugu yeernay axmed midoobe oo mid hataa madaxweyne ka naho in afkasaa ugu yeernay oo seesanka saxda ah oo soomaalinimo lagu daadrinkaa burburiyey dhibaatana ka imaatana bixi ninkaa mas-uulka ah ayagii madaxka ninkaas la taagan shacabkii koonfur galbeedna meel kasta uu joogo nidaamkaa wuu iska arkay wuu ka warqabaa madaxweynaha midoobe nuumey maxamed meel baan ku qadiray wuu iska fadhiyaa ma hadlo annakaana u samaynoodina ha ka hadlin halkaa fadhi laakiin koonfur galbeed in dulmi iyo dembi laga galay ilaahay baan u sheegaynaa waran midaada kalena caalamka dadka nabada jahan ama sharafta bini-aadamada jahan ama xuquuqda bini-aadamnimada jahan inaan dulli waxaad waa u gudbinaynaa taas baan na ku taagannahay xaq baan ku dagaalamaynaa xuquuq baan ku dagaalamaynaa dadkeena iyo darkeennana meel cidlaantaan uga tagna ka carari mayno insha allah waana difaacaynaa ninkaas wuxuu sameeyey dhibaato aan loo dulqaadan doonin oo dhibaatadoodu sameeyey weera ka baxay ballantii uu galan oo ilaahay horta uu ku galay uu noo dhaartay uu ka baxay annagana waxaan u sheegaynaa inuusan